wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka waxaa marti inoogu ah doctor hodan siciid ciise doctor hodan waxay baratay oo aqoon u leedahay dhaqaalaha sidoo kalena waxay bara ka tahay jaamacadda buffalo ee gobolka new york ee dalkan maraykanka waxaa kaloo ay daraasado la samaysaa jaamacadda tangaza ee magaalada nairobi doctor hodan waxaan ka waraysan doonaa dhaqaalaha badqabka bulshada iyo saameynta dhaqaale iyo sidoo kale dumarka iyo fursadaha ay haystaan doctor hodan marka hore kusoo dhowow barnaamijka madasha haweenka waxaad ka shaqaysay taroomada iyo saameynta caafimaad iyo dhaqaale ay bulshada ku leedahay inteebay la eg tahay heerka taroomada ama saameynta xun ee ay qofka ku yeesho waxyaabaha xanuunka leh ee soo mara noloshiisa horta taraamadu waa cudur maskaxda ah waana cudur runtii haddaad eegtid wadamada sidanoo kale ah aada looga daweeyey wati wakti hore inaga aada bay u yartahay dadka ku howlan taraamada hadda kasoo qaad taraamada ciyaalka laga soo kaxeeyo kasoo qaad al-shabaabka kasoo baxa oo ogolaada inay kasoo baxaan qofkaasoo kale communityga laguma dhex laguma dhex siideyn karo waxaa la baray fikrad qaloocan waxaa la baray inay dadka dilaan waxaa la baray inay si xun wax u fikiraan qofka gruubkaasoo kale in rehabilitation loo sameeyo rehabilitation jirka ah mid maskaxda ah mid fikirka ay qabaan narrative change lagu sameeyo kabacdi dee la tijaabiyo la eego kabacdina markaas dee wadanka dadka lagu soo dhextaayo laakiin dadka oo dhanba kuwa kuwaas mooyaane xag jirkaa mooyaane kuwa badda ku dhimanaya hooyada labada caruuri kaga dhigteen badda ay ku dhinteen hadda waad arkeysa wixii dhacaya doraad iyadana trauma ku dhacday waayo guri yar bay lahayd way soo iibisay caruurtii bay dirtay badday ku dhinteen marka taraamada dhaqaala-aanta taraamada maaragtay xoola waxa yare resourceka yaale yar aan lagula wadaageyno in yara ay gacanta ku dhigeyso marka anigu wadanka u dhashay oo nin ma yarahay ama gabadha ma wiil oon habeenkii faynuus wax ku akhrisan jiray oo markaa shaqadii la abalaay gareeyo qof isagu ehelkiisu uu garab siinayo uu helo aniguna aanan helin waa traumatizing marka traamadu waa boqol nooc waa mid dhaqaalaha waa mid siyaasada ah anaga dumarka waxaan aaminsanahay laftigaygu traamadeedu habas ka yaraatee inagiioo communitygii dhisayno oo wadankii dhaqaalihii ciyaalkii hayno oo runtii dagaalkan dagaalka soomaaliya ay soo martay dumarka la-aantood halka la joogo lama joogan saasay tahay weli waxaa la baryayaa dumarku inay miiska lagu tallamayo ay number fiican ka joogaan dhinaca dumarkood ka hadashay waa sidee waxbarashada gabdhaha hadda maxaa iska bedelaya marka aada fiirisa muddadii aada muqdisho joogtay ama ilaa puntland aad timid ilaa haddoo aada weli aada geeska africa aada ku sugantaa
gabdho horta waxbarashadu sideedaba dadka taga waxbarashadu adduunka kale marka la eego hadda mareykanka oo kale waxbarashadu waxay leedahay wax la dhaho positive wax wax positive waayo mar waxaana waxaana la sameeyaa dowladdaa subsidize garaysa sidii dagaalku u dhacay waxbarashadii waxay noqotay private private macnaheedu waxa weeye markaad baxsan kartid unbaad tegi kartaa marka ilmo badan oo ka baxsan bixinta aan awoodna u helin banaankana loo joogin gudaha haday joogaan ama caluul badani hayso oo la tacaalaya inay quud helaan maalintii gabadh iyo wiilba gabdhuhu ha u badnaadaane waayo markay qoysku shan caruura leeyihiin saddex ay habla yihiin saddexda hablaha waxaa laleeyahay inamada horta hal wax loo taro soo waxbarashada aada bay waa la ogyahay waxbarashada soomaaliya runtii marna waxaan dhahdaa waa la dadaalayo de intaasoo ciyaaloon ku mashquulsan at least waxuun baranaya laakiin inaad ogaatid de wadanku inuu wadan ahaa dagaal iyo dhibaato soo maray laakiin hadda iyo dan marka wax loo sameynaya istiraadi waxbarasho mid gabdhaha horumariya mid waxbarashadan uun ilaaha iskuulka iyo jaamacadaha la iska dhimayo wax ka bedela oo xeefradaha si shaqayaraantuna u yaraato dadkuna waxu soo saaraan xagga dhaqaalaha waxa weeye waa in waxbarashada istraatijigiisa in la bedelo haddana waxaan umalaynaya kolley sidaa waa lagu howlan yahay waxbarashadu aada bay uga hooseysa waad xusuustaa soomaaliya waxaynu ahayn wadanka ugu litrasiga badan ama markay wax noqoto wax la qoro iyo wax la akriyo imikana wadamada ugu hooseeyanan ku jirnaa markaad eegtid aaladaha lagu cabiro waxbarashada iyo aqoonta intaba marka kolley waa arin weyn oo dadka sugaysa laakiin ilaa at least waxbarashada dugsiga hoose iyo ka dhexe iyo high schoolka ay u noqdaan dadka kii awoodin inay free u noqdaan dadku saasay qaarkood oo dib ugu dhacarsanaanaya waxaa la yidhaahdaa waxbarashada gabdhaha waxaa dhiirigeliya fursadaha shaqada gabdhaha iyo wiilashu ma helaan fursado shaqo isku mid
ah u malayn maayo waayo soomaaliya waxyaalaha dagaalku keenay waxaa kamid a in gabdhaha dib loo dhigo waana runtii wax noormal aho adduunka dhan ka dhaca marka hadday toban qof hadlaan toban qof shaqada ablay gareeyaan ama ay soo doontaan shaqada inta badan gabdhahana u badan waxaa waxbartaa inta badan gabdhuhu nambarka shaqaalaha way ku yaryihiin wiilasha uga badan marka waxaa loo baahan yahay siyaasad soo kobcisa gabdhaha soo korisa ama ha noqoto siyaasad fiican oo joogta oo loogu talagalay oo policy strategy ha noqoto ama ha noqoto iyaga in loo sameeyo wax special ah oo soo koriyo oo soo gaadhsiiya marka gabdhuhu markasta waxbarashadiiona markii horena qaybta markay noqoto awoodda iyaga la xaglinayo laleeyahy inanka horta ha galo inkastoo hadda gabdhuhuba ka fiican yihiin inta badan inamo badan ka fiican yihiin iyo oo dhaqaalaha lagu reebayo iyo marka dambe oo xitaa haddii tii isku dayday soo gaadha marka shaqa marka shaqo la abuurayo ayna helin jaanis lamida ka wiilasha fursadaha dhaqaalaha ka warra iyaga dumarku ma helaan fursado ay dhaqaalo ku sameyn karaan horta soomaaliya waxaad moodaa inuu kolley leyd baabaxaya oo haddaan anigu runtii eego dadku waxay yidhahdaan koobku ma haaf buu buuxaa mise haaf buu madhan yahay soomaaliya markaan laba kun iyo tobankii tegey iyo iminka markaan arko waan arki karaa keerfka inuu koro socdo ma wax badan oo loo baahan yahay in la sameeyo waayo dhaqaalaha marka dhaqaalaha iyo horumarku waa inay isdaba socdaan waayo haddaad iska horumartid oo daaro dhistid daaraha aan maaragtay dadku aan waxba ka helaynin waxa weeye waa iska un qof daaro dhistay waayo dad baa lacag yeelanaya dadna aada bay usii dhacayaan waxba sii ballaadhnaanaya farqiga udhexeeya dadka waxhaysta iyo dadka aan waxhaysan waa la koray dhaqaalaha waa la koray oo dhismayaasha iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo horumar badan baa socda laakiin waxaa kaloo jira dad badan oo fakri ah specially dadka gobolada ku nool dadka magaalooyinka aan joogin dadka maaragta xoolo dhaqatada dadka beeraleyda ah oo beerahoodii intay maaragta iska da meeshii dhaqaalaha wadankuba kasoo kubci lahaa intay beerihii ama kasoo tageen qaxooti noqdeen oo bariis iyo baasto iyo haruur la siiyo oo wax kale la sameyn xoogoodii baa handhig laga dhigay maaragtay la ceejiyey marka wax badan baa toosan wax badanna way naga qaldan yihiin gaar ahaan markay noqoto waxyaalaha asaasiga ah ee wadanka dhaqaalihiisu ku hormaro wax badan baynu u baahanayn in wax ka qabano maxaa isleedaha waa laga qaban karaa waxaa laga qaban karaa horta sideedaba dhaqaaluhu wuxuu leeyahy waxyaalaha asaasi ah waxaa kamid ah institutionska dhaqaalaha in la dhiso waxaa kamid ah institutionka dhaqaalaha waxaa kamid ah hadda anigoo kale haddaan rabo inaan gaadhi iibsado oon joogo soomaaliya waa inaan helo qof ama aanu qaraabo nahay oo damiinta especially dumarka collateral waxyaalaha la yidhaahdo maleh intay gurigooda dhigi maayaan ma jiraan maaragtay institutions damaanad ma jirto damaanadii way jirtaayoo qof baa ku damiin kara ku damaanan kara laakiin inay inay wadanku markuu dhaqaalihiisu korayo financial systemku ay korayso waa inay jiraan hay-ado institutions gaara sida halkan oo kale oo markaad gaari doonatid creditkaaga la eegayo labaatan kun oo doolar adoon beysteen haysan lagu soo siinayo hadhow talaadaad bixin in gaariga lagaa jiidanayo waa waxyaalaha wadanku ku horumari karo waxaa kamid ah institutions waxyaalaha inaga aynu u leenahay ilaahay inoo siiyey hibada oo ay kamid yihiin beeraha oo ay kamid yihiin xoolaha oo ay kamid yihiin beeyada oo ay kamid tahay badaha waaweyn ee dadku hadda maaragtay ku talamayaan inay naga qaadaanba waxa weeye waxaasoo dhan sidii loo kobcin lahaa falowgeedii maybe inay wasaarada jiraan laakiin ilaa ay jiraan strategy dadka ku xesha meeshay ka yimaadeen oo dhaqaalo siiya oo haruurkii siiya oo wixii cayaanka lagu dilayay siiya sida beerahoo kale hadda xoolaheena waad la socotaa dadka xitaa beeraleyda ah waxaa laga yaaba inta yaray beertaan inuu daadku ka qaado xoolaha sidoo kale xoolahaasay daba soconayaan daba soconayaan waxaa loo iibgeeyaa wadamada golofka oo wax badan oo wanaaga soomaaliya intooda badan uhayn markay noqoto baaca mushtarka waayo waxaa laga yaabaa inay riyara xanuunsato oo ka timi xamar riyaha soomaaliya oo dhan waxa weeye waa la joojinaya halkaas lagu soo celinaya ko kaa keliya maaha rida soomaalida ah ee la dhoofinayo iyadoo sideedaa loo dhoofinaya waxaa laga yaabaa ridaa marka la qalo meeshii la geeyo in dhowr nooc oo kale waxa la dhaho value added inagu kama helo waxaa kaloo jirta dhaqaalaha hadii la rabo in la kobciyo waa in quality control waxaa la yidhaahda jiraan si loo tayadii in la kordhiyo oo wix iyo tayada kordhinteeda iyo in la simo rida ka imanaysa gobol kastoo soomaaliya ama region kasta ahaw ama shanta ahaw ama lixda ahaw waa inay ri soomaaliyeed stam ku qoran ay tahay laakiin inaga waxaad moodaa in ma la fahamsanaa in ri soomaaliyeed marka la diro beri la diro riyaha soomaaliyeed oo dhan ama laxaha soomaaliyeed dhan ina inay ku sameynayso maaragtay dhibaato u keenayso marka standardization baa la yidhaahdaa iyo tayada iyo wadanka oo dhaqaalihiisa loo soo jeediyo anaga waxaad moodaa hadda inaynu wax kasta waynu soo dhoofinaa waa laynoo soo dhoofiyaa xitaa findhicilka findhicilku waa baroon yahayoo de intii beeraha geedaha laynaga jarjari lahaa anigu kaamaba la yaabani laakiin digaagaa lasoo dhoofiyaa wax kasta adigu oo la cunaa qudaarta hadda cambe xamar la keenayo laleeyahay nairobi baa laga keena waa wax lala yaabo especially south centralku waa waa dhul aada iyo aada ilaahay siiyey beero marka ma is leedahay urbanizationka ama magaaleynta meelaha qaar ku dhacaysa ayaa sabab u ah in wax soo saarka beeraha ama xoolihii kale uu hoosu dhaco horta urbanizationku waa qeyb kamida waana wax caadi oo adduunka dhan ka dhaca inaga gaar inaguma aha de inagu laakiin ma nihin wadan iska caadiyaoo development strategy caadiya maraya wadan dagaal kasoo baxayaynu nahay marka dad badan baa hadda daga laba boqol two thousand elevenkii dadkii yimi xamar oo meelaha qaxootiga la geliyey strategy ma jirin de dowladdu way iska luudaysaa siyaasadii waa lala luudayaa waxaa lala luudayaa isheeg horumarkii waxaa lala luudayaa security which is the most important waxaan kaa ilaabay waxaa ugu muhiimsan oo dhaqaale lagu sameyn karaa anagu researchkaanu samanay waa waa co security waa co security waa co security dadkan aynu ka hadlayna meelaha fiicfiican ciidda wanaagsan iyo webiga iyo dhulka loogu talagalay inay wax ka baxaan soo saaraya waa inay horta nabad dareemaan waa inay dareemaan xoolahooda markay meesha geliyaan inay xoolahooda ama aanay dagaal ku waayeynin ama laga xoogeynin marka waxaasoo dhan waa waxaa adkeynaya soomaaliya dhaqaalaheeda inuu horumaro laakiin waxaan aaminsanahay in tabteedii la hayo lagu keeni karana inay soomaalidu isku meel usoo jeedsato waxaa laga yaabaa dadka ku talamaya ee siyaasadda isku isku hayshaysanaya inay hoos maybe u eegaan dadka ay horta xukumayaan oo baahiyeysan oo gaajaysan oo wixii ay ka shaqayn waaye haysanayeen ay ku shaqaysan lahaayeen waayey markaa kabacdi de marka la midoobo maskaxdu midoobo oo dadku miyirka isu keenaan baa markaa strategy laga hadli karaa laakiin haddii maalin kasta muran iyo qaxar iyo buuq lagu jiro waana waana meel fiican bay mareysaa laakiin weli waa in la helo consensus waxaa jira soomaaliya deen cafintii oo kale in deynta laga cafiyo laakiin weli shuruudo badan iyo waxyaabo badan oo looga baahan yahaa jira maxay yihiin waxyaabaha soomaaliya hadda looga baahan yahay sidayse deen cafintu dhaqaalaha wadanka u kaabaysaa horta deen cafintu waxaa laga gaadhay runtii natiijo wanaagsan baa laga gaadhay oo boqolkiiba sagaashan iyo sagaashan soomaaliya deentii waa laga cafiyey dadku waxay u maleynayaan marka deynta markiiba laga cafiyo isla markiiba inaad another deyn kale ama qaadanaysid ama maaragtay ama midyoga mid lamidaba gelaysid waxyaala waxaa jira ay ku xidhan tahay inuu wadanku ka baxo institution reform in la sameeyo wax la dhaho public financial management la sameeyo la ogaado inay jiraan wax transparency inay jirto marka la sameynayo dahafurnaan inay jirto integrity inay jirto waxyaalo badan institutionskii in la reform gareeyo oo ay si fiican coortska inay si fiican u shaqeynayaan si dee arrimihii dhaqaalaha iyo arrimihii wax kala bacamshireed also waxaa kaloo muhiim ah wadanka waxaa la rabaa waxyaalaha ay muhiimka ugu tahay in deynta la cafiyo inay wadankeenu inagu dhaqaale inagu filan oynu ku beeraha iyo xoolaha iyo bibiyaha iyo batroolka kusoo saarana ma haysano waxay deen cafintu inoo inoo ogolaaneysaa haddii si fiican loo sameeyo in ay inoo yimaadaan dad maaragtay ama investors banaanka inooga yimaadaan markaa aynu la sheekeysano la heshiino si ay wadankiina iyaguna ka faa'iideystaan anaguna uga faa'iideysano daraasadaad ka sameysay dhaqaalaha iyo sida ay u socota arrimaha deen cafinta soomaaliya maxaa kaaga soo baxay walla horta waxay ka soo baxay in waxaa loo galay tadawur aada u dheer oo saddex dowladood waktigii xasan sheekh waktigii farmaajo iyo hadda oo xasan sheekh kusoo noqday iyo xitaa mar la bilaabay oo waktigii sheekh shariif ahaa wax yar la bilaabay marka sideedaba dee waxa waxaa la yidhi roob maalin laguma dhisin hadda alxamdulilah frutationkiisii waxaa la helay hadda deen cafintii deen cafintu horta wa waxay inoo keenaysaa saan ku sheegayba in ay wax badan wadanku inagu xitaa waxay nagu khasbaysaa dowladda iyo dowladaha o dhan waxay ku khasbaysaa inay isgiijiyaan oo shuruucda adkeeyaan oo maaragtay financial maaragtay managementiga adkeeyaan oo cashuuraha la qaado oo si because ma lacag ma odhanaysid lacagtii waa laga cafiyay mid kale aan doonto waa inaad kordhisid dakhligu kusoo galo dakhliga hadda soo galaa sidii hore markaad eegtid trendka eegtid waad moodaa inuu yaro kordhayo laakiin de dadku waa inay cashuurta bixiyaan cashuurta markaas dadku waa inay dareemaan marka iyaguna cashuurta bixiyaan in cashuurta ay bixinayaan iyagana service Ay ku ay u helaan adeeg- qabato, adeeg ay u qabanayso.
adeegii ay u helayso adeeg ama waxbarashada ha noqoto ama caafimaadka ha noqoto ama ha noqoto maaragtay nabadaba waxa ugu muhiimsan hadda oo inaga adeegyadeenu aynu ku baxaan waa nabad ilaalinta waad ogtahay Eh, waxa soo baxaa intooda badan nabad ilaalin bay ku baxaan laakiin de markay dadku cashuurta bixiyaan waxay filayaan inay cashuurtaas ay bixiyeen wax u dhigma ku helaan ama waxbarasho ha noqdo ama caafimaad ha noqdo ama wax kale biyo macaan ha noqoto ama maaragtay masquulihii wixii oo dhan oo la hagaajiyo ha noqdaan En marka laga hadlayo ilaha dhaqaalaha soomaaliya waxaa la xusaa in qurba joogta ay kamid tahay meelaha ugu badan ee dalka dhaqaalaha geliya dhaqaalaha qurba joogta ma yahay mid sii jiri kara muddo dheer
horta een, waxa saaran calaamatu su-aal waayo dadka aniga ilamida amba adigaba kulamida eh, generationskii naga yarabaatay laakiin anagu dadkii aanu ka nimid iyo baahidooda ilaa intaas hadda weli la kabaa laakiin ilmaha hadda halkan ku dhashay een, waxaa laga yaabaa inay aada u adkaato de ilaah baa ogtay siday waxu bixin doonaan laakiin maskaxdaas iyo maskax labada iyada maskaxdoo isku mid isku mid maaha ilmahaasi ma aaminsana mana mida kale waxa- waxa- markaad dareemaysid wadanka aad ku dhalatay iyo dhibkaad soo martay iyo inaad kusoo waxbaratay in lagugu soo dadaalay waxaasoo dhan iyagu kuma jirto marka kolley dhaqaalahaasi haddaan hadda laga sii tabaabashaysan dhaqaala ma- lagama yaabo inuu guro laakiin dhaqaalahaas hoos buu dhici doonaa diasporada la- lacagaha ay dhiibto markay generationska aniga iyo waxyar kuwa iga waaweyn iyo waxyar kuwa iga yaryar ay dhammaadaan dee waxaan rajeynaynaa markaas soomaaliya inuu lagu hedo iska taagto oo aysan lacag loo diro u baahan.
oo dadka boqol boqolka loo dirayo curyaamay oo iska noqday dependentka inay wax soo saar ku biiraan marka generationska waxay ku xiran tahay generationska soo socda iyo waxa loo sameyn doono shaqo abuurka ilaah dhaqaaloo la kobciyo iyagoo la kobciyo gaar ahaan dadka waxaan rabaa inaan ku darsado een, dadka inaga wadankeena dhulku wuu burburay adiga arkaya in meelo badan la dhisay magaalooyin badan baa inoo dhismayba laakiin waxaa aada iyo aada loo baahan yahay in la ogaado dadka burburay dadka burburay sidii loo waana human resources waxaa la yidhahdaa raasamaalka dadku waa waa waa raasamaalka ugu muhiimsan ee wadan leeyahay marka raasamaalkeena wadanka dadka ahaa in loo dib loogu hadda waa la bilaabay hadda wax la curcuriyey in laga hadlo waana arrin anigu muddo badan aan ka hadlayay waayo dadku dhalinyaradaa hadda badda ku dhimanaysa kuwa shabaabka kuwa ku jira kuwa odayadu isku dirayaan ee dagaalka habeen iyo maalin isku haya kuwa wax haligaya ee teleefanada dhacaya kuwaasi waa resource ugu weynaa ee loo baahnaa in la jiheeyo oo lagu jiheeyo sharci aqoon sharciga inay uhogaansamaan in lagu jiheeyo inay waxbartaan in lagu jiheeyo inay reer yeeshaan qoys yeeshaan maamulaan lacag yeeshaan En marka taroomada laga hadlayo ama saameynta dagaalada iyo dhibaatada wadanka ka jira maxaa ugu muhiimsan oo adeega oo ay dhalinyaradu u baahan yihiin iyo dadka kale saameynta ay ku yeelan karto dadku waxay u baahan yihiin waxaa ugu muhiimsan hadda waxaa- waxaan ku siinayaa tusaale ilmaha soomaaliyeed ee iskuulka taga oo weliba private ku dhigta intooda badan waa dadku private baa lagu dhigtaa maybe hadda inaan laba iyo iskuul iyo maqlay ma hubo aada uguma dhiga dalooli laakiin ilmaha markuu iskuulka tago isagoo gaajoonaya markuu u tago macalinka waxaa laga yaaba macalinku soomaali inuu sii duluudha war muxuu isla mashquulinayaa ama gurigii oo dhibaata ka jirta inuu kay dhex yimi ilmahaas oo kale hadda maraykanka oo kale ama wadamada horumaray iyo soomaaliya xitaa consular baa u jooga iskuulka ilmi markii la arko la garan waayo waxa ka qaldan taraamadaasuu ku weynaanayaa haddii la rabo dagaal baa loogu daranaya iyo diliin taraamadu dadka haween bay haysaa dadka intaasoo dhan dagaal kusoo dhex jiray oo qaar dhibaato soo martay oo isdilay oo xitaa wix- tara- een, xiriirkii dadka ka dhexeeyey ee soo jireenka ahaa ee walaaltinimada ahaa soomaaliya oo isku wada mida isku dada isku ehela isku diina isku afa baa waxaa laga yaabaa taraamadaasi waana wax secondary oo onayn runtii laakiin ay noqdeen waxay la noolaayeen inay ku sheelato fikirkooda iyo si u fikiraan siday dadka kale u eegaan soomaaliya gudahoodii marka ay noqoto marka waxaa ilaa runtii tab loo helo oo mental theory wadankeenoo kale waxay ahayd dhakhtara- me- dhakhtarada madaxda madaxa inuu ugu badnaado inuu ugu badnaado meel kasta laga sameeyo oo counselors ay jiraan Eh, counselinku laba mid weeye trauma healingku dadku in qaar hadal u baahan oo just talk oo marka lala hadlo loo sheego xitaa la la dareensiiyo waxay qabaan iyo qaar u baahan dawo labaduba way naga maqan yihiin haddaad tirisid inta cisbitaal ee madaxa Soomaaliya ku yaala gacmaha gaxal gacan kaliyaad ku tirin kartaa ama waaba ka yar tahay waana wad- wadanka hadda Rwanda oo kale oo sideenoo kale dee si ka baasa isku galay saasay tahay boqol baa loo sameeyey marka dhaqaalahoo kale xaggee kasoo gelaysaa saameyn intee leeyahay dhaqaalihii iyo wax soo saarka bulshada ku yeelanaysaa haddii aan xal loo helin dhibaatooyinka maskaxeed iyo kan dareenka ee dadkani qabaan hadda dadkaad aragtidood hadda ku waashay social mediada soomaaliya hadda iyo wada jooga meel kasta inamada yaryar ee high schoolka kasoo baxay oo gidi wada public maxaa waxay bartaan community iyo business administration oo haddana shaqa la-aan hayso oo laga yaabaa shan sanadood inay weli hooyadood bariiska gurigeed ka cunaan hadaa shaqo la-aantu halkan dadka waxay ku ridaa depression waxay ku ridaa isku kalsooni la-aan waxay ku ridaa dhaqaale xumo marka de waxay la noqaalinaysaa wax lala noolaado oo societyguna dadka ku jira impactiga haya iyagana yeelanaya marka dadkii hadday faqrigii ku badan yahay oo diliinka ku badan yahay oo dagaalka ku badan yahay oo isxaqadka ku badan yahay daraamaday kamid tahay oo maaragtay maamul xumadi jirto de waxa weeye societyga dhan baa impact ah inagana social mediada inkastoo adduunka dhan ay dhibaato badan u keentay waxay inoo keentay inay dadku inay ay helaan meesha keliya oo ay ku nafisaan ay tahay marka waad ka garanaysaaba haddaad qaadid survey aada qaadid meelaha baraha bulshada in dadku ayna caadi ahayn dadkaasi waa representative sample of soomaalia waxay matalaan dadka soomaaliyeed marka ma odhanayno dee dad waalan weeye way xun yihiin way qaraban yihin hablibaa waash dadkaan hala daweeye waa in satab loo helo weeye waayo dadkaagii weeye scientiskaagii beri weeye liaderskaagii beri weeye dhakhaatiirtaadii beri weeye marka haddii aad lagu daawado traamadaasi generational traumay noqonaysaa adduunkanana waan ka harayna marka waa mental health waa arrin aada u muhiim ah oo dhaqaalaha iyo jidhka iyo qofka maskaxdiisa iyo qalbiga intaba
intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha haweenka waxaa marti inoogu ahaa doctor hodan siciid ciise oo ah dhaqaaleyahan islamarkaana bara ka ah jaamacadda baffalo ee gobolka new york ee dalka maraykanka oo mar kale dib u kulmi doonana nabadgeliya